wasaaradda cadaalada dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa ururka xalinta khilaafaadka ee degmada kismaayo ayaa kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan xalinta khilaafaadka qoyska ka sameeyey xaafadda farjano gaar ahaana waaxda dalxiiska wacyigelintan ayaa loo qabtay bulshada xaafadda waaxda dalxiiska ee magaalada kismaayo waxaana bulshada lagu wacyigelinayay muhiimada ay leedahay inay gudaha ku xaliyaan khilaafaadka yaryar si aan loosii kala fogeyn bulshada gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka jubbada hoose faadumo aadan kana mid ah mas-uuliyiinta ururka xalinta khilaafaadka ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimada kulankan wacyigelinta ah waxaan idinku soo baxda halkan idinku imaano waxaa waaye inaan idiin sheegno sharciga uu jiro jubbaland sharci baa kala jiraan kala dambeyn baa ka jirtaa cid sharciga lagu dulmaayana malaha cid lagu dhibaataynaya malaha sharciga qof kasta garab baa la siinaya qof kasta waa la caawinaya qof kasta hadalkiisa markaad tiraahdo farciga waxaan rabaa maanta inaan tago noocaas ayaa astaa xafiiska hayda halkan aan tago cadaaladda ay maamusho inaan kasoo qayb galo barnaamijkaasaan rabaa dhibba ee haastaa dariska liiga dhibay way ku caawinaysaa duulaa ku caawinaysaa wiilashanaa ku caawinaya waa lagu keenaya marka lagu keenana waa lagula hadlaaya hadal qabo waa lagu soo dhamaystiraya hadal aan xala filan lagu dhamaystiraya waxaan rabnaa deegaanada ay ku nooshiin inaad nabad ay kusoo dabaashaan inaad wacyigelin u samaysaan idinka inta anaga idiin sheegna inteeda kalena idinka sii sheegtaan oo dariska alla wadaagtaan oo gabdhaha dariskana u yeertaan shaah karsataan meeshayna daanga ku duwataan daris wanaagsan iyo xaafad fiican oo wanaagsan oo dadka ay ku wada qabaan aad noqotaan nabadda iyo hadalka qabo waa waa islaamnimada ku jirtaa diinta islaamka ay ku jirtaa qofka qayrida iyo buuqa iyo hadalka dhaadheer midna sharcigeena midna ma aha qaar ka mid a bulshada xaafadda farjano gaar ahaan waaxda dalxiiska ayaa bogaadiyey kulanka wacyigelinta ah ee loo qabtay waxaana ay sheegeen in ay ku dadaalayaan sidii ay xal ugu heli lahaayeen xalinta khilaafaadka ka dhex jira waa nala heshiisiiyaa waa iska dultagnaa haddana ceeshkan wada cunnaa laakiin weli wax bannaanka nooga baxay oo dhibaato intaas gaarta ah welina ma aysan soo gaarin haddana allah naga hayo idankana allah idinka hayo mideeda kale waxaa weeye dadku waa iska dad iska tabaalaysanoo meel isugu imaaday hirig hirigtaaba kama gaadhaan
hadda carab iyo erkaa iskugu dhowaan isqoomaan waa la isdiridaa waana la heshiiya waa dhexgala laba ayagaa la iska heshiisha inta isdiriraan haddana waxooda qarsadeen labana markii shanqartooda lagu soo baxo waa waxoogaa taagtaag noqoto waa la galaa saas maahan hebel adna saas maahan adna hebel saas maahan reer sida ku dhaqmo maahan annagaa ku nidhahna wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowlad goboleedka jubbaland iyo ururka xalinta khilaafaadka ee degmada kismaayo ayaa wado dadaalla bulshada lagu dhiirigelinayo inay u midoobaan danahooda islamarkaana ay xalistaan dhibaatooyinka ka dhex jira si aanay bulshadu u kala fogaan